kii weerar ma ahayn oo horta waxay ahayd arrin oo iska ku dhufo ka carar ahayd oo ar bushir ah marka anagana ciidamo xoog leh baa nala socday wafdigana wuxuu ahaa wuxuu ahaa waa wafdi aad oo heer sare ah oo xukuumadda ka socda saddex wasiir oo xukuumadda ka socdaan ilaa ilaa iyo afar xildhibaan oo ayagana baarlamaanka socdaan oo kasoo jeeda deegaanka shabeellaha hoose iyo taliyayaasha ciidamada qaranka sida marka runtii wax weyn oo hadda arrintaas oo ay maaragtay ma ahayn oo waa soo gudubnay oo waxaan joognaa marka markaan nimin waxaan la kulannay maamulka gobolka shabeellaha hoose oo aan kala jirnay iyo xoojinta amniga iyo isku xirka ciidamada waa tahay marka kolley weerarku ama ha yaraada ma ha weynaado kolley un waa weerar mar haddii baabuurtii aad idinku saarnaydeen lala eegtay marka bal noo faahfaahi sida weerarku u dhacay ee kolonyadiina loogu soo qaaday ma ciidan meel jooga oo dagaal aad isla gasheen baa jiray mise baabuurtiini iyo socotaa uunbaa rasaas la huwiyey oo rasaas mar qurun lagu furay baabuurteenii waxay soo martay meel jidkii oo marka isku xiraayey iyo afgooye marka intaanan jalambood soo gaarin bay meel oo jiq oo geedo fara badan leh bay galeen oo hadda ka horna maaragtay ay dhowr ambush ay ku sameeyeen oo kudhufo ka dhaqaaq ay ku sameeyeen marka xabaday kusoo tuureen xabadahaasna dee wax dhibaato ay geysteen ma laha oo wax dhaawac ma jiro wax dhimasho ma jiro si fiicanna waa loogu jawaabay ciidankii nala socday oo amnigeena qaabilsanaa waana horey baan usoo soconay safarkeenana si fiican buu u dhacay runtii oo waxaan nabad ku nimid magaalada marka marka saddexdiina marka saddexdiina wasiirba ma isku gaadiid hal gaari baad wada saarnaydeen mise kolonyadun baad baabuur kala mida kala saar saarnaydeen
gaadiidkeena runtii waa fara badnaa oo wasiir walba gaadiid buu watay laakiin markaas oo weerarka u dhacayay isku gaari baan saarneen wax oo xabad oo kusoo dhacay gaawaaridaas oo gaarigaas aan saarneenna ama dhibaato loo geystayna ma jirin waa tahay laakiin wasiir sidaan la soconno bishii iminkana dhaaftayna taliyayaal ciidamada dowladda ka tirsan baa isla waddadaasi lagu weeraray sidoo kale bishii oktoobar dhammaadkeedii jenaraal ciidamada ka tirsanna isla goobtaasi oo gaadmo weerar lagu qaaday baa gaadmuu ku dhintay marka idinkoo wasiiro noocaasa inaad meesha martaan miyaan la odhan karayn qundhinu halis baad nafsadiina geliseen annaga marna howlaheena uma hakinayno nimankan oo hadda awoodooda kusoo aruurtay inay ku dhufo ka carar ay sameeyaan shaqooyinkii waajibaadkaan naf aan gudanayno uma hayirayno runtii waa tahay marka wasiiradan aad isla socotaan yaa ka mid a waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga iyo wasiirka garsoorka iyo cadaaladda waa gartay ciidamada amison iyagu ma idinku wehelinayeen kolonyadiinan wasiirada ee weerarka la kulmay ciidanka ciidamada amisom waxaa taangi baa nala socday laakiin ciidamada runtii amnigeena qaabilsanaa waxay ahaayeen ciidamo oo maaragtay isugu jira ciidamada qalabka sida oo ay ka koobnaayeen booliiska militariga iyo maaragtay nabad sugidda intaba laakiin hal taangi oo erida markaas uu joogayna waa naga horreeyey oo maaragtay taasna waa ka qeyb buu ahaa dhanka amnigaas waa gartay marka wasiir idinkoo saddex wasiir iyo xildhibaana ah oo ciidankii dowladda wata oo haddana amison idinla socto taangina baa safarkiina idinku weheliyo in dhalinyaro ay jidka idiin gasho idin qashqashaado oo kharbud intaas leegin idin gaadhsiiso soo lama odhan karo weli halistii ururka al-shabaab way jirtaa oo dhinacay noqotaba idinku amnigiinu sidaasu halis u yahay cabdicasiisow haddii la doonayo hadde war war aan macno lahayn in la buunbuuniyo waa halkeedii runtii laakiin maanta waxa ay halkaas ka sameeyeen ma ahayn wax runtii ista u qalma in hataa idaacadaha laga sheego sababtoo ah xabado niman intay meel ku dhuunteen laba xabadood ay soo tuureen oo ay haddana carareen hadda wax oo maaragtay wakti badan la geliyay ma aha amniga jidkaasi aad buu u sugan yahay amnigaasna waxaa keenay dawladda keentay waa gaar ahaan ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed marka nimankan awoodoodii waa dhamaatay oo ciidamada qalabka sida ayaa wiiqay ayagoo kaashanaya amisom inay dib isu soo aruuriyaanna lagama yaabo ama isu xoojiyaan waa tahay wasiir haatan waxaad ku sugantihiin magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose muxuu yahay markaa qorshaha safarkiinan magaalada marka safarkeenna waa gobolka shabeellaha hoose ayaan kusoo gaarnay ujeedadiisuna waxay tahay in guud ahaan la dirso oo loo kuurgalo xaalada shacbiga soomaaliyeed ee gobolka ku sugan iyo noloshooda sida ay tahay iyo amnigoodana in lasii xoojiyo isla markaasna ay hay-adaha dawladda ee ka jooga gobolkani ay xooj sidii loo dardargelin lahaa oo loo xoojin lahaa wada shaqeyntooda ayaga iyo ciidanka iyo shacbiga intaba iyo sidii qorshe oo degdeg oo inta gacanta al-shabaab ay ku hartayna ee gobolkan ka degmooyin iyo tuulooyin ka tirsanna inta badan waa la xoreeyey laakiin inta yaroo hartay sidii loo dadejin lahaa iyagana xoreyntoodii